haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka cabsanay dunidu inaga u dambayne ka cabsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan dadegay miyaydan dareemayn
waa nabad iyo nawruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle laba jeer ka baxa idaacadda himilo wuxuuna kaalin ka qaadan doonaa korriimaha wacyigaaga guud waxaanu ku rogrogaynaa mawduucaan u aragno karin kadib mid ku habboon in la baahiyo waxaanu ugu kuurgalaynaa si la mid a ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha keenaya marti kuu rogrogaysa waxaa miiska saaran ee kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa hayb- waa tahay toddobaadkan mar kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin hogaaminta dalka waa dhammaystirkii doodii qabyada inuu ahayd toddobaadkii hore oo aan dhex dhignay cabdulaahi cabdiraxmaan axmed cali caruus axmed wehliyi cismaan iyo weliba cabdiraxmaan maxamed cumar waxaa qaybkaa sidoo kale toddobaadkan qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo aan weydiinay fakarkooda ku aadan hogaaminta jiilka cusub halka ay dalka gaarsiin karto balse marka hore qabashada howl iyo gaarsiinta meel fiican waxaa lagu garan ogyahay daayarta uu dal leeyahay hogaanka hadda maahan siduu beri ahaan jiray oo adduunku quwado gaar ah iska maamulan jireen waxaa la marayaa xilli in codka qofka uu soo saari karo laguna meelmari karo kaas oo laga yaabo in uu soo saaro qof u qalma dantooda ama danta dalka si kale waxaa laga yaabaa inuu saacido qof aan waxba laga faa'iidin siyaasad ahaan ka sokow dhaqamada dadka dega bariga afrika waa ka hogaanyeelashada odayaasha sababtii la doonaha loo cubskadee balse waxa ay keentay culeys taa oo sabab u noqotay in lagu eedeeyo mashaqadan laga dhaxlay mahadhooyinkan aan ku jirno ku dhowaad soddon sano dhallinyaronimadu waa marxaladda ugu muhiimsan ee nolosha qofka aadanaha ah dhallinyarada waa hormuudka ummadda dhinac walba waana kuwa abuura isbeddel nololeed oo sax ah taasi oo faa'iido u ah bulshada ku hareeraysan oo ay ugu horeeyaan ehelka iyo asxaabtiisa marka aad dhallinyarada tahay waa marka keliya ee aad saameyn weyn ku yeelan karto bulshada kugu hareeraysan wanaag horumar iyo xumaan intaba awood ahaan dhallinyaradu waa mid garab u noqon karta in ummadi ay yeelato mustaqbal wanaagsan ku dhow iyo ku fogba waxaana tusaale inoogu filan shan iyo tobankii dhallinyaro ee gaashaanka u ahaa gobonimada dalka sanad walba labayo tobanka agoosto adduunka ayaa u dabaaldega maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada taa oo muujinaysa qiimaha da-dani ay adduunka ku leedahay taasoo sidoo kale caddeyn u ah sida ay dhallinyarada dunidu muhiim ugu tahay nuxurka hadalkeenna ayaa ah weligeedba waa isdaba joogeen dhalintu door ha hesho iyo duqaa ka talinaya taa oo garab siinaysa dadka waaweyn oo ay tahay in lagu xishmeeyo garaadkooda walow haatan uu jiro isbeddel dhanka dhallinyarada ah taa oo ah ka shaqaynta danta guud ee dalka haddana weli waxaa la isweydiinayaa hogaaminta jiilka cusub xaggee dalka gaarsiin kartaa waxaa barnaamijka marti inoogu ah toddobaadkii labaad cabdulaahi cabdiraxmaan axmed cali caruus oo bartay cilmiga siyaasadda iyo axmed wehliye cismaan oo isna haatan jaamacadda muqdisho ka wada barashada siyaasadda iyo cabdiraxmaan maxamed cumar caato oo bartay maamulka guud isla cabdiraxmaan ayaan ku bilaabayaa toddobaadkan aragtidiisa ku aadan ma loo baahan yahay duqowda mise aniga mucaarad iyo muxaafid xagga markaan iska dhigno waxay ila tahay ma loo baahan yahay duqow dhanka togan inooga bidhaamiya mej ha waa jiraan si fiican waa horta dalka dhibaatooyin fara badanuu soo maray meelaha qaar hadda markaad fiiriso waxa badbaadiyay waa duqowda xaqiiqatan kama hadlayno duqowda maxaa la yidhahdaa hogaanka dalka u ordaysa kama hadlayno haddaad kasoo qaado somalilan somalilan iyo puntland ba ku dar naftigeeda isimada iyo garaadada waa waxa ugu badane hadda markay iskhilaafaan oo khilaaf u dhaco ama dagaal u dhaco ayagoo aanan ka rabin wax kaloo mansab ah oo xil ama madaxweyne ama ku-xigeen iyo waxba aanan ka doonin loogu noqdo mar walba marka waxay ila tahay aad iyo aad waa looga baahan yahay mana laga maarmo dalkeena kama maarmo wuxuu ku jiraa xaalad hubaal la-aan ku jiraa marba waxawaaye waa arin cusub anaga noogu soo kordho marka mar walba waa u baahana tan puntland hadaya marna aa ka dhawaajisay haddana aad kusoo laabatay puntland eega qudhowdu haddii odayaashu ay yihiin dadki badbaadiyey maxay hadda ninka hadda la doortay ee dani nimanka dhalinyara ku jira ka dhalinyaraysan isaga ama da ahaan ka yar tartankana kula jira maxaa iyaga loo dooran waayo loo soo saari waayo
hebel maxaa loo soo saari waayo su-aal wa qofka dadka tartamayay haddii aanan lagu qancin kriteriyadooda aanan lagu qancin qofka dhalinyarada meesha isa soo istaagay isa soo taaga haddii aanan lagu qancin ma dhahayno maxaa la yirahdaa dhalinyarada maxaa loo dooran waayo haddii ayaga ayaga waa codka ayagaa leh annaga ma lihin odayaashana ma lahan danina naftigiisana ma lahayn ee waxaa lahaa xildhibaanada lahaa marka waxaan leenahay xildhibaanada sidaad ogtahay haddaanan qaldanayn saddex iyo labaatan musharax in ku dhow aa soo istaagtay hortooda waxayna ka akhriyeen khudbadahooda madaxtinimada qof walba marka xildhibaanada waxay dhegaysanayeen qof ay ku qancaan wuxuu sheego aniga isma lihi marka dhalinyarada dhalinyaray ahaayeene hogaan dhalinyara maxay u dooran waayeen ma taa ma qabo waxaan qabaa qofkii ugu habboonaa ee ayaga ay isdheheen shaqsiyan ay isdheheen meeshan waa ku habboon yahay taladana waa wadi karaa inay doorteen aynan u fiirin maxaa la yidhaahdaa kan dhalinyaro waaye jallenjigaas inuusan taagnayn dhalinyaro waa iyo duqow su-aasha waxaan ugu talagalay een, inaan ku yaraa bidhaamino iyada qudheyda in dhali- odayaashu aysan soo xulanin dhalinyarada baarlamaanka ay soo xusheen inuusan usoo bixin qof dhalinyaro ah qof weyn usoo baxay een, axmed weheliyaa gacanta taagaya haya axmed fartasoy inaa ku- hadal keliya inaa caddeeyaa rabaa Een, markaa u laabato taariikhda yurub markaa u laabato Een, waxaa ka jireen boqortooyooyin aada u waaweynaa ka jireen oo aan ka xusi karno boqortooyada ingiriiska ka jirtay tii spain ka jirtay um, belgium iyo wadamo badan boqortooyaa ka jirtay Een, reer yurubna waxaa ka jireen hardana dhexdooda ka jiro dagaalada ugu badnaa ee bili aadan isdagaalo iyagaa isdagaalay Een, dhimashada ugu badnaa oo meel ka dhacdana dhulkooda ka dhacay maantana oo arkaysaa siday u horumareen markaas maxay haysatay yurub yurub markaas waxay haysatay nidaam oo boqortooyo boqortooyadaas odayaal ay fadhiyaan kuraasta wasiiro ka yihiin nin odaya boqora meesha fadhiyo nidaam qabiil ay u qaybsan tahay yurub iyo jufo jufo ay u qaybsan tahay Een, siyaasad iyo wax walbo faa'iido leh marka laga hadlayo beeraha marka laga hadlayo waxbarashada marka laga hadlayo dhaqaale iyo wax walbo oo bulshadaas qaybsanayso odaygaasaa jaangoynayay waxay gaartay marka in ay isqabtaan Een, maslaxadda labadaha labadaha labada reer ay leeyihiin ee dhacda marka yaa isku dira marka bulshadaas odayaasha iska hor keeneen marka soomaaliya ay imaatana taasoo kalea ka jirtay inta badan soomaalida waxay ku dagaalaysay geel iyo ceel biyooday ku dagaalaysay iyo dhulbeereed oo daaqsin sida sida labada ogah taariikhdana ku qoran yaa hogaaminaya marka oday maslaxadiisa iyo oday kale maslaxadiisa ay iska hor imaaheen markaas waxaa la isticmaalaya awoodda la isticmaalaya waxay ahayd awoodda dhalinyarada ay ahayd tusaaladaas maxaa usoo qaatay maanta yurub way ka tagtay in oday oo hogaamiyo markaa fiiriso nidaamka dowladahaas iyo ka jiro qofka dhalinta yar dhalinyaradana waa xadeen waxaa dhahan afartan iyo shan iyo wuxuu udhexeeyaa labaatan markaa fiiriso nidaamka ka jiro yurub figta sare oo wadamada markaa ka tagno hogaamada kale dhalinyarada aaday ugu dhex muuqataa baarlamaankooda marka la dhaho een, ma goboladooda dadka hogaankaya marka la dhaho dhaqaalaha iyo ilaha dhaqaalahooda dadka hogaamaya marka la dhaho tadawuraadka ay sameynayaan iyo fikradaha oo gadmay oo kuwa ganacsi ha ahaadaan ama kuwa siyaasadeedaba ha ahaadaan oo aaladaha isticmaalno dhalinyaraha hogaamiso maxay heleen marka waxay ka gudbeen fursaddii maslaxadda odayaasha iska hor imaayeen marka annaga haddaa ka tagno een, maslaxadda odayaasha iska hor imaayaysa markaa meel dhigno odayga aan dhahno waxaa tahay siyaadadii loo soo noqonaya tahay taariikh iyo marka wax looga soo baahdo qaamuus laga baaraa tahay meeshaas noo fadhi ka dhexbax inaa soo xusho dhalinyaro iyo inaa siyaasad soo xusho laakiin marka qofkan dhalinta yar oo walaalkaya iyo aniga ah isqabanno oo fikir isku qabanno adigaa kuusoo noqonayna oo fikradeyna daaweynayo aa u laabto tii puntland inaa inaa waxyar ka dhahaa raba iyadana Een, markaa fiiriso soomaaliya koo iyo sagaashan kadib dagaale dagaalay gashay een, is-aaminaadii bulshada meeshay ka baxday dhibkaasna waxaa dhigay wadanka kama jirin xoriyad kama jirin aragti xoriyad oo shaqsi kama jirin mid dhaqaalana kama jirin wax walbo nidaam ishtiraaki aa wadanka ka jira wax walba dowlada gacanta ku haysay iyadoo isticmaalayso gobol walbo qofka ay markaas dhahaan hebelkeena ay dhahaan iyadoo isticmaalayso dowladaas ay ku cadaadinaysa bulshadaas dowladda marka meesha ka baxda wax walba gacantay ka baxeen nin walba wuxuu isku dayay in booskii oo ninka cadaadis gudan ku hayo uu tago maslaxaddii marka odayaasha iska hor imaatay odaygii reerkaas oo ninkan u isticmaali jiray tegay odayga reerkaas ninkan u istic- oo iska hor imaatay marka dagaalka saasuu ku dhashay puntland iyo een, waa ammaanaya odayaasheeda go-aan waxay qaateen marka xuduudeena aa xirano aa ka fikirno marka annaga teena aa ka fikirno xuduudooda xirteen tooda gudahay ka fikireen waana ka arkaysaaba sooma xulin nin dhalinyar sooma xulin ninkii kaalinta labaad soo gala arkaysa nin dhalinyar uu ahaa een, nin wuxuu ahaa gobolkaas aada amnigiisa iyo siyaasadiisa saameyn ugu lahaa oo wax badan oo dhiba gaari lahaa gobolkaas ka badbaadiyey maantana mudnaa Een, dhanka kale ninka hadda horshada qaata markaa firista ahaan uu ka weyn yahay marka ani ahaan waxaa aaminsanaha xilligii uu fadhiiso lahaa inuu inuu ku jiro maadaama naftiisa nin dadaalo uu yahay waxbarashada gobolkaas iyo arrimaha bulshada gobolkaas saameyn xoogan ku lahaa gobol keliyana ahayne xitaa gobolada kale dalka saameyn xoogan oo ku lahaa uu aaba dadaalaya laakiin waxaa aaminsanaa qodhiisa markuu arko qofka dhalinta yar ee kasoo agdhow inuu u daayo booska uu ka baxo marka alcumuum waxay isku imaahee fardosoy in maadaama yurubba ay garatay iyagoo di- iyagoo diin haysan maadaama ay garteen dowladda iyo iyo maslaxada guud iyo iyo maslaxada shaqsiga inay kala saaraan waxa ma garanayo waxa noo diidan marka oo aan sugayno annagana inaan kala saarno maslaxadda odayga ee ee dhaqaalaha iyo shilimaadka oo qof hebel oo ganacsadaha uu ka qaato ku xiran iyo maslaxadda dhalinyarada ay ka fikirayso oo horumarinta bulshada iyo soomaalinimada keliyii ka fikiraya oo ku xiran Ee, ma garanayo waxay isku isku diidayaan tan kale aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay markaa fiiriso qofka dhalinta yar ee soomaaliga markaa maanta dhahdo fikir gumeysi oo noocaasaa jira keliya wuxuu ka fikiraya waxay tahay sidee ku dhici kartaa qof saas inuu wadanka saas ka dhamo sidee kule oo miiska qaraacayo halka odaygoo dhahayo een, qofkaas haba imaada ma xume meesha halkeena ma xume maxaa faa'iidaa oo oo aniga ka helaa reerka muxuu ka helaa muxuu soo kordhi karaa Runtu- arrintu arrintu way dheer tahay een, axmed cabdiraxmaan saaxiibkeygu wuxuu yidhi in odayaasha meel la iska dhigo iska fadhiistaan oo maxaa la yidhahdaa dhalinyaradii loo daayo horta waxaad u moodaa qaanuuniyan marka la fiiriyo qof xaq uu lahaa inuu ka qaadayo qof xaq uu lahaa inuu ka qaadayo qofka weyn iyo qofka yar labadoodaba waxaa u furan inay tartamaan horta xaquun u leeyahay qofka weyn qofka yarna xaqu u leeyahay marka saaxiibkeyga waxaan ugu daraa qofka weyn ma ahan inaad dhahdo meel fariiso hadduu asaga soo tartamo ee booska uu helayo adiga uu kaa helayo waa wax uu ku dheeryahay marka waa inaad u ogolaataa waxaad ka dhawaajiseen ustaad cabdiraxmaan iyo ustaad cabdulaahi nidaamka ah xisaabta nidaamka xisaabta dhalinyarada kaalin ma siinaya ay- iyadoo ustaad cabdulaahi uu ka dhawaajiyey xusad mudan tahay in qabiil shaar loo huya uu yahay isaga inuu mar kale ku labtan waa jeclaan lahaa haa door waa siinaa laakiin door negative uu siinaya wuxuu sii barayaa in qabiilkay kusii duubnaadaan oo yacni ay dad isku kalsoon ayna naqan qofka waxaa fiican inuu kartidiisa meel ku tago kartidiisa asiga shaqsi ahaaneed haddii ay tiisa ku filnaa weysana dadka asiga ku shaqada ah maalan hadday macalimiin ururka macalimiinta hadday muhandisiin yihiin injineer ururka injineerada adduunka waxyaabahaasaa ka jiro injineeriyo yani qabiil meel taagan oo tartama dhaha ma jiro yani waxaa niqaabaad wax la yidhahdaa la sameeyaa qolo walbaba niqaabaday hoos tagto maslaxadeedana laga fiiriya hadda kenya noogu dhow maalin dhexdaasa takhaatiirta iyo macalimiinta waxay sameeyeen maxaa la yidhahdaa shaqa joojinay sameeyeen markii dambena shaqadooda waa loo jooy waa- waa- waa loo waa loo aqbalay dalabkooda marka dowladuhu waa iska ilaaliyaan dad macnaha saas isku duuban way iska ilaaliyaan oo hadhow macnaha handadi karo la gorgortami karo oo dhihi karo maxaa la yidhahdaa saan ay saan yeel haddii kale aniga saan yeelay bayloodiyada kenya sidaasoo kale sameeyeen way heshiiyeen haddii aan saas la yeelin macalimiinta kenya waa ogedgaarisay meelahaas ka baxeen sidoo kale idan macnaha waxaa waaye hogaamin way siinayaan iyo kaalin way siinayaan laakiin waxaa ka muuqata weli hogaamintii dabaaldhalifnimada sida dowladdii mucaaradka iyo, iyo, iyo maxaafidka kuma kala ma- kuma kala roono yani dhallinyarada inay dabadhilif ka dhigaan oo gadaal yani kasoo hogaami ama wax la yidhaha radiif dameerkan saarana gadaal kasoo raac inay dhahaan wax kama duwana macnaha dhankaana waa ku liidayin dhankaana waa ku liidayin iyaga inay iskood isku taagaanna ma awoodaan oo kalsooni ma haystaan dhallinyarada ee iskood isku taagaan lan waxaa jiro dhaxal dhaqameed ah dhallin wax ma tiri karto wax la-aan ma ahan oday meelaa lahaynsan waaye iyo wamaa ilaa daalika oo- oo buuxdaa jirto oo qofkiiba hamiga ka ridayso inuunan wax qabsan karin bii-adii ku munaasabka aheedna maha ma taala meesha oo matala labada dhalinyaro meel isugu imaato yacni dembi kastaa loo raadiyo waxbaa loo raadinaya maxaad meesha ka qabanaysiin maxaad tihiin inta maxaad ka qabateen caburintii way jirtaa marka waxa dad dadka waaweyn ninkii oo qaqabanaya dhalinyaro muu daahaya dabcan soo ma Waa midaan oo maxaa la yidhahdaa horta door badan waa siinaa xisbiyada sida hadda qaarkiin inaa ogtihiin laga yaabaa xisbiyada hadda jiro inta badan hadda waxaa horboodayo ee maxaa la yidhahdaa marka laga reebo hogaanka sare marka laga reebo qeybaha dhexe dadka ugu badan ee horbooda horta dhalinyaro midaan la sheegay in qabiil uu xisbi noqonayo taa lama inkiri karo xaqiiqdii lama inkiri karo wax la inkiri kara maaha laga soo bilaabo lixdankii ilaa laga soo gaaro lixdan iyo sagaalkii xisbiyada sida aan maqaalka ku hayno iyo maxaa la yidhahdaa warbixinada qabiilay ku dhisnaayeen intooda badan ma wada dhahay kulligood intooda badan saasay ku dhisnaayeen marka waxaan is leeyahay kaalin waa siinaya si fiican oo weliba weliba wuxuu siinaa kaalin muuqatuu siinaa kaalin muuqatuu siinaa weliba positive ah positive uu siinaa saaxiibkayga hadda wuxuu soo qaatay tusaale ah dalka kenya dalka kenya weligii dagaal kamaba dhicin dagaal oo qowmiyada marka laga reebo kama dhicin dagaal ahliha kama dhicin dagaal ahli kama dhicin soomaaliya waa ogtahay soddon sano dagaala lagu jira Waxa- waxaa bur- buray dhammaan waxyaabihii imkaaniyaadka dalka u ahaa waa burburin marka annagoo hadda dhalanayno hadda curanayno haddaan dhahno qof ordaayo waa waa la tartamaynaa meesha waxaa kaaga cad maxaa la yidhahdaa in difference ama farqi weyn uu jiro marka waxaan isleeyahay aan soo gabagabay waxaan isleeyahay dalkaas wuxuu ka yimid meel hoose annagana meeshii hadda taagannahay laakiin waa dadaalaynaa Een, arrinta xisbiga firdowsooy ahaa nidaamka xisaabta Een, nidaamka xisaabta fursad fiican u dhalinyarada siinaya Een, ha- oo fursad fursad oo dhalinyarada siinaya oo hogaamineed oo dhalinyarada siinaya waana meesha keliya ee dhalinyarada wadanka hadda kasoo geli karaan een, hogaankiisa Een, markaa fiirino lixdan iyo sagaalkii marka wadanka inqilaabku ka dhacay siddeetan iyo siddeed xisbiyaa ku jirtay sida ku qoran kitaabada oo dhammaantood salka ku hayaan qabaa'il salka ku hayaan marka hadda la, la imaado soomaaliya qabiil way kasoo horumartay marka laga soo tago nidaamkeena four point five oo dastuurkeena ku qoran yahay xisbiga wuxuu u baahan yahay kaas inuu bedelo rabaa marka xisbiga hadda jooga maadaama uu yahay een, badiilkii oo four point five dastuurka ku qoran wuxuu ku qasban yahay in jubbaland puntland galmudug hirshabelle iyo maamul kastoo jiro oo soomaaliya ka jiro hadda soomaalida ay isku raacsan tahay inuu qof matalo iyo dhalinyaro meeshaas degan uu kasbado oo isku daya meeshaas maxaa uga baxayo meeshaas waxaa ka baxaya in la dhaho xisbi hebel qabiil waayo maadaama uu shantii gobo soomaalida inta isku raacday ee nidaamkeeda federaalka isku raacday oo dad kasoo xulo dhalinyaraha marka meeshaas waxaa ka baxayo aragtida walaalahii ay qabaan ay dhahayaan xisbiga hadda jiro ma u maleynayo kii hore inay ka hadlayaan aaminsanay laakiin axsaabta hadda hadda wadanka ka dhashay oo badiilku noqon doona afar dhibic shan yacni wuxuu meesha ka saaraa wuxuu meesha ka saaraa aragtida ahayd inuu xisbiga qabiil yahay laakiin meesha kama saarayo in gobolada iyo qabaa'ilka uu dhalinyaro kasoo xulo meesha kama saarayo marka soomaaliya marka la imaado firdowso dhammaan marka la fiiriyo soomaaliya ma jirto meel ay uga bixi karta maanta qabiil ma jirto nidaamka xisaabtii muxuu dhalinyarada siin karaa mowduuc kale iyo maalin kale yuu ku yara roon yahay meeshiisaan uga harayaa ustaad cabdulaahi aan siinaya ustaad cabdulaahi dhalinyarada wax baratay ma suurto gelin karaan kalsooni ummadeed si ay looga maarmo aqoonta shisheeyaha Een, adinkoo weli xasuusan ama niyadda ku haya ah, dhibaatooyinka dadka inta badan ay ka sheegaan in fara shisheeya ay nugu jiraan ka maamul ahaan maanta waxaa isaga badana negativeka dadka qaar aniga inkastoo ani inta positive sheego oon ammaan ka helo waxaa iga fiican negative oo xaqiiqa ah haba qaraaraado maya ma suurtageli karaan sababta waxaa waaye weli dhaxal dhaqameedkiyaan ku jirnaa haddii aad isbitaal xayeysiinayso waxaad leedahay isbitaalkaas waxaa joogta takhaatiir ajaanib ah yacni ajnabigu wuxuu agteena ka naqday tilmaamta ugu wanaagsan ama mathul aclaa wax la dhaho yacni meesha ugu sarreyso agteena ka naqday waxaad een, boorarka wixii xayeysiiska laga sameynaya kulli waa wada ingiriisa ku qoran iyo iyo qofkii asoo soomaaliya oo ku qasbi kartid kii kale xataa soomaaliga ah inuu barto soomaaliga oo meeshaas xataa wadankaaga ama luqadaada aad dacaayad uga sameyn kartid ayaa haddana waxaad u samaysay inaad luqadii ku qorto kale Een, madaxdii sidoo kale waxaa dastuurka waxaa noogu qoran luqada koowaad soomaali waaye carabi waaye dastuurka bismi illaahi raxmaan raxiim oo qur-aana bisa carabi uga qoran sideedaba ya carabi xataa maaha ma fahmaysaa soomaaliya ku qoran taasaa lagu ceymta maalin dhexdaas hadda qorshe lagu jiro in la carabiyeeyo oo oo ay diyaarinayeen een, dad ka tirsan dowladda ay diyaarinayeen marka shisheeyuhu dhaqan oo meesha yaallo waaye oo dhaqan dadkii shacabkana ku jiro dadkii dowladdana ku jiro xataa dadka aqoon-yahankana maanta saameyn ku yeeshtay oo weliba saa ula socoto qofkii baasboor ajnabi lah yani shaqo la siinaayo oo saas oo kale Een, waa la sii macnaha xoojinaya waa la dhiirigelinaya waa la dhi- waa la dhiirigelinaya marka waana wax laga xumaado waaye aniga waxaan isleeyahay lagama maarmo lagama maarmo shishee lagama maarmo been maahan waa hadda wadan hebel ama leenaha wadan hebel annaga tusaalaha shisheeye waa naftigiisa soo maahan wadan hebel baa intaan leenahay dowlad hebel nin hebel intaas intaan taagannahay waxaa waa aqoon waan leenahay annaga soomaalida inta badan inkastoo tayo badan aynan lahayn laakiin aqoon waa jirtaa laakiin isma dhahayo shisheeyaha waxaa waa laga maarmaa isma dhahayo shisheeye waa laga maarmaa waxaa looga maarmaa kuu sheega een, adiga ayaa wax kusoo baray shisheeye macalin shisheeye ma ka hor istaaga weli maya anigana ima hor ist- ima hor istaagin macalinkaas aniga wax isoo baray ee soomaaliga ah ee maanta aragtidan aan qabo iyo cilmigan aan aqaano ama adiga aad taqaano ama walaalahiiba ay yaqaanaan baray waxa waaye soomaali waaye si asalkiisana soomaali ay bartay shisheeye maxaa looga maarmin hal wadaa aaminsana inaan looga maarmin in waxyaabaha ay ku hormarsan yihiin aan u tagno kasoo barano loogama maarmo laakiin in gudaha wadankeena imaadaan oo shaqooyinkii annaga aa barana qaba lahaynayna noo qabtaan waa waxa waaye waxaa uga maarmi karna waay weyna cadda rajo intee leg ayaa laga qabaa in si fudud ay isugu milmaan ama ay isugu milmi doonaan dhanka siyaasadda waayeelada iyo da-yarta tacliinta leh si jiil walba ay uu uga faa-iideysto een, ama looga faa-iideysto xigmadiisa waxay la tahay aad iyo aad waa rajo fiicana laga qabaa hadda sanadihii lasoo dhaafay iyo maanta wax badan oo annaga hadda aan isleenahay waa waa- odayaashaa naga qaadan lahaa hadda maanta annaga haysano dhalinyaradii marka waxaan isleeyahay maalinba maalinta ka dambayso dhalinyaradeenna aqoonta leh weliba dhalinyaradii aqoonta leh iyadoo meesha aan laga saarayn dadka kale waa boos badan oo maxaa la yirahdaa odayaasha ah marba mar ka dambaysa waa kusii durqaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa haddii maanta toban ay yihiin berri labaatan inay noqdaan saa dambe soddon inay noqdaan maalinba kor loo kaco insha allah aniga aragti ahaanteeda waaba isku milmeen maxaa yeele meesha dhallinyaro ma joogto odayaal iyo xerteedaa joogto marka meeshaasaan kusoo gabagabeynaya isku milmilma karaan eh, bardoosoy waxaa isdhexgeli karaan maaha odayaashii dhallinyarada anisaa aaminsanahay sababtan waxay tahay odayga wuxuu u baahan yahay inuu hogaankii helo qofka dhallinyarkan wuxuu u baahan yahay hogaanka hore he- inuu helo labadooda marka inuu mid tanaasulo waay ama mid laga adkaado sidee laisku waafajin karaa ayagoo dhallinyaradina joogto oo hoga- odayaashiina joogaan
Een, odayaasha waxdaatan hore aa u sheegay odayaasha in laga kaashado wixii khibrad ah shaqada iyo qabashadeedana dhallinyarada loo loo daaya Waxay iskula shaqayn karaan yacni horta caalamka marka la dhahayo waxaa nalaka- waxaa nagala dhexeey tartan dabcan leanno waa qof adigoo kalaa waaye daduu leeyahay shacabuu leeyahay lacaguu leeyahay wax walbuu leeyahay hadna sidoo kalaa leedahay saa usoo saari laheyd amba uga hormari laheedaa la joogaa jabaanku hadda nuclear lagu dumiyaba hadda waa adduunkay hogaaminayaan marka iya- ma jirto wax oo niyad jaba ma jirto dhallinyarada adduunka waxaad hadaa fiiriso markaad wasiir arrimo dibadeeda imaanaa waddanka haddaa fiiriso waa nin ciro leh Een, madaxweynaha ka dambeeyana waa nin dhallinyaraa masalan masalan faransiiska haddaan kasoo qabano macron haddaan kasoo qabano labaatan iyo toddoba jir iyo labaatan iyo siddeed jir aa laleeyahay haddii aad wasiirka arrimaha dibadda iyo waxaas fiirsana waa dad da-ah marka odayaasha in khibradda oo bannaanka dadkaas naga qaabilaan dhalintana dadka hogaanka sameynaya qaraarka oo go'a- taladu ka go-da in dhalinyaro laga dhigo odagana taladiisa la dhegeysto oo la tixgeliyo ayay igula jirtaa intii ay ka dhacaysana waxba iskuma hagaagaya meesha waa tahay aad ayaan kugu mahad celinaya waqtigiina quruxda badan iyo sida aad inooga ogolaateen oo inoogu suuro geliseen inaan doodan iyo waqtigan tirada badan aan isla- aan isla joogno gabagabadii aan wada joognaa qof walba waxaan siinayaa soddon second ilen wax walba oo la sameeyo xalka sidaan u aragno in la helo waa muhiim Een, axmed weheliya gaashaan aan ku bilaabay oo aan haddana ku bilaabaya inuu gabagabada qaato xalka arrinteena ee doorka hogaaminta dhallinyarada ay yeelan karaan wax badanna waa ka sheegnay waxaa aaminsanahay in dhallinyarada ay niyad dhistaan ay ay iga ogaadaan awoodooda ku jirto inay ogaadaan ay meeshay leeyihiin isdhigaan in odayaasha iyo dhaqan kastoo jiro in loo laabto in barnaamijyaadkan la badiyo si dhallinyarada ay u gartaan maxaa laahay awoodda ay leeyihiin caqabadaha ugu badanna waxay ku waxay ku dhammaahayaan maadaama dhallinyarada ay yihiin awoodda marka soomaaliya ka hadlayna dalka inay raadiyaan horta meelaha kale ee fursadaha ka heli karaan inay raadiyaan marka isballaariyaan kadibna ay- ay- ay halkan imaan doonaan insha allah saasaan aaminsanahay farduusu waxay ku jirtaa qof walba shaqadiisa in ay kala raacato oo dhallinyaradana shaqadooda ay raacdaan odayaashana shaqadooda ay raacdaan oo meeshaba wax lagu tartamo oo shaqo isku milan meesha ma taalo sida yurub oo kale hadda markii lasoo maraya haweenka iyo ragga markii shaqada isku dagaalayaan meesha ma taalo dhallinyaradu shaqay leeyihin odayaashana shaqay leeyihin dulmigana la iska daayo dulmiga lagu sheegaya waa in waxa booska uuna lahayn aad geyso waa dulmi in oday maanta uu magaciisigii shaqo uu qaban karan dhallinyaraha uu qabto asigana ceebay ku tahay dhallinyaradiina fadhiidii waxay sii baraysaa inuunan hore u kicin oo weligiis meeshiisa joogo horta aad iyo aad horta dhalinyarada aad waa horta dalka waa u dadaaleen wax badanna waa usoo qabteen waxa waa waa maalinba maalinta ka dambeysana horumaray sii gaareen insha allah waa horta waxaan leeyahay xirfadaha aad leedihiin iyo dhammaan horta sare u qaada insha allah rajada aaday u fiican tahay meel dastuurkay ugu qoran tahay dhalinyarada boqolkiiba konton hala sii iyo boqolkiiba labaatan ma jirto marka qofka waxay ku xiran tahay dadaalkiisa dhalinyarada waxaan leenahay dadaala odayaashana waxaa waa waa challenge nagama dhexeeya laakiin si unun waa noo- noo- waa nooga dhexeeya waxaan kusoo gabagabeynaa marka dhalinyaroy dadaal insha allah waa guuleysanayna waa mahadsantiin
alhaadi herbal hosbital halis weeye cudurkii hadduu ku haleelo ordada kaa hayaanto on gurigana aad ka haajirto hagaag aad u qaadan weyso ha hiifin naftaade tala hufan anaa ku hayee horay u gaar alhaadiye herbal hosbital isagaa dawooyin harbala oo tayadooda la hubiye had iyo jeer kugu dabiibi indhuhu cuduraday haleeli waayaan howlaha adag loo maro kumbiyuutaro hagaag u tilmaamayo kor iyo hoos halhal u sheegaya alhaadii baa noo hirgeliyo horay noogu habeeyee inta moog bulshadaydaay hurdada ka toosa oo alhaadii herbal hosbital horay u gaara baabasir intuu halakeeyey hamigooda hoos hoos u dhigay egfashanku haya had iyo goor alhaadii baa heegan u aho dawooyin herbala oo tayadooda la hubiyey hagaag ugu dabiibi cuduradii haweenka la haro noolashooda habsaamiyey safar inay dibadda ugu leeshaan hankoodu ahaa alhaadii baa ka haqabtiroo dhakhtarada holkara hagaag uga dabiibaysa heedha u keenay horay u gaar alhaadii herbal hosbital alhaadii herbal hosbital cudurrada uu idinka dabiibayo waxaa ka mid a baabasiirka infekshanka cadawareerka umulsibyaanka dhiigkarka sonkorta yiridka gooryaanada xasaasiyadda cuncunka iyo finanka wejiga dhiciska xoojinta xubinta taranka daweynta waxyaabaha keena mini degdega daweynta hormoonada ragga iyo dumarka dawooyinka loo isticmaalo infekshanada ragga iyo dumarka iyo nerfaha sidoo kale alhaadii herbal waxaad ka helaysan dawooyinka la isku caateeyo kuwa la isku cayiliyo saliidaha timaha bixiya kana ilaaliya go'go'a kareemada la isku qurxiyo iyo saliidda loo isticmaalo bidaarta alhaadii herbal hosbital waxa uu adeegsanayaa altrason color combyuter oo bukaanada laga saarayo uruku jirta xameetida iyo kaadiheysta wuxuu kaloo altrason color combyuter transfational isbitalku u adeegsanayaa fiisitada haweenka iyadoona ay fulinayso tictoresa jamiila cali nuur isbitaalku waxa uu leeyahay shebaar casri ah dawooyinka uu isbitaalku adeegsanayo waa dhir fresh ah oo lagaga keenay dalalka kale ah hindiya bakistan maleesiya yeman suudaan iyo kenya qaybta koowaad ee alhaadii herbal hosbital waxay ku taallaa waddada labaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha qaybta labaad waxay ku taallaa waddada saddexaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha agagaarka boosteyjada baraawe halka qaybta saddexaad ee isbitaalka ay ku taallo dalka bakistan isbitaalka waxaa ka howlgala dhaktar axmed cali nuur waxaana idinku soo dhoweynaya deeq cali deeq wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eber lixal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix eber lixal shan toddobaatan iyo toddobo sagaashan iyo kow sideetan iyo shan eber lixal shan sideetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal eber lixal shan konton iyo sagaal sideetan iyo sagaal eber toddobo len lixdan sagaashan sagaashan iyo saddex website alhaadii herbal com ama alhaadii herbal at gmail com صحة صحتنا قوتنا
ogeysiis muhiima dhammaan shacabweynaha ku dhaqan toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir iyo nawaaxigooda waxaa lagu wargelinayaa in xarun caafimaad oo cusub lana magac baxday al arabiya bolyclinic center looga furay dhowaan xaafada buluxubey ee degmada wadajir al arabiya bolyclinic center ayaa ah xarun daryeel caafimaad u fidin doonta dhammaan shacabka da kasta adeegyada caafimaad ee aad ka heli doonto waxaa ka mid ah eegista bukaan socodka tallaalka cudurada faafa sida cagaarshowga gargaarka degdega ah gudniinka caruurta gaar ahaan wiilasha qallimada fudfudud kombyuutarka urkujirta iyo baarista nooc kasta oo cudur ah xarunta al carabiya bolyclinic waxaad ka helaysaa daryeel caafimaad oo dhammaystiran dawo heerkulkeeda la ilaaliyey iyo takhaatiir taya leh maalmaha shaqadu waa toddobada maalin ee sitimaanka saacadaha shaqaduna waa toddobada subaxnimo ilaa koob iyo tobanka fiidnimo al arabiya bolyclinic center waxa ay ku taallaa degmada wadajir agagaarka suuqa buluxubey xarunta waxaa ka howlgeli doona takhaatiir kala duwan sida dhaktar maxamed axmed xuseen dhaktar qooje oo u qaabilsan cudurada guud general medicine dhaktar cabdiqaadir maxamed yuusuf bakistaani oo qaabilsan cudurada caruurta iyo haweenka wixii faahfaahin intaasi dheeraadka ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefan gacanka kale ah eberlixal shan labaatan iyo saddex afartan iyo shan siddeetan iyo lix ama eberlixal shan konton iyo sagaal sagaashan iyo sideed afartan iyo sagaal ama eber lixal shan siddeetan labaatan iyo sideed siddeetan fiiro gaar ah maalmaha isniinta iyo khamiista lambarka iyo baaristuba waa lacag la-aan ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu kuu diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriga oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taalla bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgooska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lixal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lixal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo sideed ama eber lixal shan siddeetan iyo sideed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan
waa tahay weli waxaad maqlaysaan barnaamijka kas wadaag ee raadiyaha himilo markana aragtida dadweynaha qaar ka mida oo aan mikrofonka hordhigay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed kaafi cali axmed haddii aan su-aashaas aan sii gudagalo een, dhallinyarada waa looga baahan yahay hogaanka dalka een, sababtoo ah wadankan een, soomaaliya toddobaatan iyo shan boqolkiiba wadanka waa dhallinyaro een, maadaama ay boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay dhallinyaro yihiin waxaa waajib ka saaran yahay een, inay xataa doorka hogaamineed boqolka- toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay ayagu galaan si ay u noqoto bulshada maadaama dadka ugu badan ay yihiin een, hogaamine hogaamintuna waxay ku imaadaa qanacsanaanta bulshada bulshada inteeda ugu badan haddaysan hogaanka ku qanacsanayn een, ma dhici karto qof kasta wanaagsan xataa wax ma hogaamin karo marka boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay dhallinyaradu in laga looga rabo inay ku biiraan hogaanka dalka Een, runtii bulshada een, wax badanaa lagu biiri karaa markii hadda aad fiiriso ee maamaadaas aad hadda tiri inta wiilka dhallinyarada ah oo geed ka booda oo talada ka booda een, waa inay jirtana waa laga yaabaa aniga ilaa ma muuqato laakiin wax saxa een, waxaan u arkay inay mahmaadaas ay keeneen rag odayaal ah oo raba inay boos ka cariirsadaan dhallinyaro soomaaliyeed oo aad aad u firfircoon oo runtii maanta hadday ma- een, hogaanka kusoo biiri lahaayeen wax badan soo kordhi lahaa Een, taasina waxaa daliil kuugu ah een, wadankan taariikhdiisa marka la rabo in la akhriyo waxaa laga soo bilaabaa saddex iyo tobankii asweel dadkaas aa ujeedo waxay ahayn dhallinyaro een, wadankan meesha uu maanta joogo iyo horumarka uu leeyahay iyo sumcadda iyo sharafka waxaa keena dhallinyaro Een, ilaa iyo maantana talaada dalka un ragga eh, odayaasha meesha way way ugu sarreeyaan mahane waxaa talaada iyo hawsha iyo shaqada wada waa dhallinyaro haddii amni la sugaayo haddii dhaqaalaha wadanka la kobcinayo haddii caafimaadka laga shaqeynayo dhan kasta waxa hogaanka iyo shaqada wada waa dhallinyaro waxaa keliya naga maqan inay booska maanta een, hogaanka meesha ugu sarreysa ay dhallinyaradu tagaan si wax wal- wax walba ay u noqdaan een, meesha loogu talagalay ay u u gaaraan horumarkan aan hadda haysano ka duwanna loo gaaro marka dhallinyaradu ma aha talada intay ka- ee geedka intay ka boodaan talada kama boodaan ee intay geedka ka boodaan ay macnaha horumarkana ay ay kordhiyaan aan aan aaminsanahay sida kale u rogta waxaa ka hortaaga maanta dhallinyaradu inay hogaanka kusoo biiraan een, waxyaabo badan haddii aan midda koowaad aan ka soo qaado maantay een, saaxada siyaasadeed ee macnaha hogaamineed ee maanta wadanku kuma yimaado aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo daacadnimada qofka kale kuma yimaado wuxuu ku yimaadaa dhaqaalaha iyo jeebka waxaan u malaynayaa wadanku waa wadan todobaiyo labaatan sano burbursana dhallinyaradu todobaiyo labaatan sano een, waxbarasho fiicanna ma aysan helin een, dhaqaalo weyn oo maanta dowlad ay leeyihiin kasoo gaaray amba ay ku shaqaysan kareen iyo xaalad ay dhaqaalo ku abuuri kareenna ma jirin intaas waxaa jirta carqalado iyo dhibaatooyin baran ee fara badan een, marka maanta ninka jeeb kale ee arrimahaas culeyska ee wadanka haystay ka faa'iidaystay ee een, dhaqaalaha maanta jiibkiisa ku jiro oo keliya u furantama inuu wadanka hogaamiyo maahine haddii aqhaan laheyd ee maanta karti iyo hufnaan iyo een, aqoon maanta laysku dooran lahaa ee sanduuq iyo cod lagu kala bixi lahaa safafka ugu horeeya waxaa geli lahay maanta dhallinyarada hogaankan ayaga hayn lahay laakiin waxa maanta ka celinaya oo ka hortaagan waa awooda la-aan dhaqaale dhaqaalaha oo u diidaya xalku wuxuu leeyahay maanta een, dhallinyarada soomaaliyeed inay isku duumaan meel kasta oo ay joogaan kala qaybsanaan iyo kala tag waxba ma tarayso Een, hal waliba iyo qof waliba meelshay joogto inay een, isu yimaadaan ay tashadaan een, inkastoo hadda ay jiraan howlo badan oo dhallinyarada soomaaliyeed een, ay wadaan oo xaalado een, fara badan oo abuuri kara inay maanta hogaanka dalka ay noqdaan ay jirto een, horumar weynna aan ka rajeynayo inay taas dhacdo een, ayagoo een, ka duulaya maanta inuu wadanka u guurayo nidaam axzaab ah een, waxaa jira abaabulo badan oo ay dhallinyaradu sameynayaan een, waxaana rajeynayaa inay taas ay miro dhasho een, mustaqbalka si loo gaaro marka waxaan dhihi karaa isku duubni in la helo oo marka ee, ma- maanta ay dhallinyaro isku duumaan ee taladooda iyo fikirkooda iyo maskaxdooda iyo xoogooda iyo xoolahooda ay meel isugu geeyaan si ay wadanku horumar u gaaro ayagoo ka weecanayo een, ragga naga horreeyey iyo odayaashii iyo qabqablayaashii meesha ay wax ka bixiyeen oo ka fiirinayo si wadankan horumar u gaari lahay maadaama aan fursad u haysano dhallinyaro aan nahay mustaqbalkana aan rabno inaan anaga ku noolaano si barwaaqoydaas iyo horumarkaas aan fursad ugu helno een, jiilka dambe iyo ubadkeennuna ay u noqdaan miro fiican ay nooga gurtaan meesha ay aabbayaasha noo badaneeyeen oo kuleylka iyo bacaa- een, ee, caaguba ah ee nooga taga inaan uga tegino wax qurxoon iyo miro fiican aan u beerno taasaan rajina insha allah haa een, aniga ahaan waxaan qabaa in talada ay dalka ay wax ku yeelan karaan dhallinyarada Een, s- waxaana ku sababeyn karaa ama aan ku micnayn karaa midaas in boqolkiiba toddobaatan iyo shan xooga een, dalka ama een, meesha u badan yahay populationka ama dadka tiradooda guud ahaan geyga soomaaliya uu yahay dhallinyaro marka een, taladaas ay la imaadeen dad firfircoon oo da-yar een, oo maskax furfuran dhiiga cusubna ah talada markaas gees laga siiyo dalka waxay horseedi kartaa een, talooyin een, een, meelo eh, fiican dhan siyaasad iyo dhan eh, dhaqaalaba oo ku hagi kara eh, aniga baa isleeyahay midaas een, waana laga maarmaan haddaysan jirin xataa waxaan jeclaan lahaa in tala ahaan een, aan jeclaan lahaa in dhanka een, golaha sharci dejinta hadday ahaan lahayd een, xukuumadda hadday ahaan lahayd talooyinka ay dedejinayaan ama maalmaha ay talooyinka ama ay wax ansixinayaan in taladooda ay gees ku yeeshaan een, ururo een, matala eh, dhalinyarada ama qeyb ka mid ah dhalinyarada ma hogaamin karaan dhalinyarada een, xilalka qaranka ma qaban karaan ama hogaanka ma qaban karaan Een, su-aashaas maxaan kaga jawaabaya haa een, dhalinyaro haddii ay tahayba bulsho weyntii meesha u badan tahay oo boqolkiiba toddobaatan ay dhaafeen haddee een, meesha eh, ugu badan ee xukuumad ahaan ama golo shacab guddi garsoor hadduu noqon karo eh, taliyaal ciidan ama hogaanka ciidanka qalabka sida ee kala duwan meeshuu ka imaan karo marka waxaa isleeyahay boqolkiiba een, percentage weyn ama boqolley weyn wuxuu ka imaan karaa een, dhalinyarada Een, horeyna een, geegeena soomaaliya ama dalkanaga waxaa kusoo hagay een, xornimo een, dhalinyaro een, taariikhda baaldahabka gashay oo magacyadooda ilaa hadda la xuso iyo dadnimadoodii marka waxaan isleeyahay een, een, si gaar haddii loo fiiriyo xataa xukuumadihii een, kumeelgaarkaha iyo kuwii federaalkaha ee, midda hadda u dambeysaba inay ka mid yihiin qaybo kala duwan een, dhalinyaro fara badan haddii ahaan lahayd in ay kasoo dhex muuqdeen hogaankii ciidanka hadday kasoo muuqdeen eh, haddii ahaan lahayd inay kasoo muuqdeen garsoorkii meesha ugu sarreysay qaranka kasoo muuqdeen qaarkood dhiig fara eh, cusub oo fara badan oo tiro badan ay soo galeen golihii shacabka doorashooyinkii u dambeeyey qaarkood een, een, een, xukuumaddii ay soo galeen oo wasiiro ku-xigeenno wasiiro dowlo iyo wasiiro wasiiro ay ka yihiin ilaa haddaba xilalka hayaan Een, haddii ahaan lahayd ayadana een, een, shaqada arrimaha dibadda dalka looga hayo ama siyaasadda arrimaha dibadda oo qunsullo fara badan iyo safiiro fara badan ee dee kasoo muuqdeen oo wada dhalin ah marka anigu dhalinta waxaan leeyahay een, sida siyaasiyiinta ka da-weyn oo haddaba xilalka ku fadhiyo oo dhallinyarnimadii ka baxay ee u hayaan bay ayagana qaran ahaan een, een, een, nagu mateli karaan oo noo hogaami karaan Ah, bismillahi raxmaan raxiim Een, haddaan ku bilaabo magacayga waa yaasiin carab axmed Een, su-aashaada ee haddii aan ka jawaabo een, dhalinyaradu ma looga baahan yahay hogaanka dalka waxaan dhihi lahaa haa Een, waxaan ku sababeynayaa ee, dhowr sababood Een, saan labada soconno dhalinyaradu waa macnaa dhalinyaro walbo waa awoodda dal walba- dalka dalku ku tashanayo ama potentialitiga dalku uu leeyahay Een, saa darteed een, waxaan hadda la wada ogyahay in percentageka ugu badan ama ee, ee, rateeka ugu badan ee soomaaliya lagu tilmaamo dhalinyaro weliba boqolkiiba todobaatan shan la dhaan waxaan aaminsanay inuu ka badan yahay oo boqolkiiba siddeetan iyo shan boqolkiiba siddeetan abaaf uu yahay Een, marka haddii la yidhaahdo boqolkiiba siddeetan iyo shan dhalinyaradii dalka iyaga ah een, waxaa meeshaas kaaga muuqan karta in dhalinyarada looga baahan yahay ee- ee door weyn ay ku leeyihiin hogaaminta dalka haddii laga waayana waxaan isleeyahay een, waxaa la dhumiyey boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaa lagu tashanayana waa boqolkiiba shan iyo toban iyo wax ka yar oo badankoodna ay sii gelayaan een, heerkii gaboonimada iyo inay shaqadii ka fadhiistaan marka een, haddii aan si kooban uga jawaabo su-aashaada waa- waxaan leeyahay haa oo cod xoogan aan ku leeyahay in dhalinyarada looga baahan yahay hogaaminta dalka maanta Ah, dhalinyaradu een, wax badanaa ka hortaagan in maanta ay ka qayb qaataan een, hogaanka dalka Een, sababaha ugu weyn oo hadda la dhihi karo ee dhalinyaradu ay ka hortaagan tahay in ay ay ay ku biiraan hogaaminta dalka waa waxaa qayb ka ah waxaan ognahay een, dhalinyaro markii la dhahayo waa shan iyo toban ilaa afartan Een, dalka markii aad fiiriso muddo soddon sano ku dhawaad ama ka badan wuxuu ku jiraa burbur een, soo kabashaan ku jirna hadda muddooyinka dambe laakiin waxaan la soo qabsanay oo aan ku soo kornay oo aan ku eh, maxaan ku dhaha dhalanay kusoo barbaarnay wax kusoo barannay ilaa haddana aan ku jirnaa xaalad adag oo burbur ah waxaad dareemi kartaa marka nalooma diyaarin in aan hogaamin iyo ishaag maxaan ku idhahdaa eh, dalka sidii aan wax uga qaban lahayn iyo eh, waxbarashadii aan u baahnayn iyo environmentiga ay ahayd inaan ku noolaano iyo waxyaabihii aas-aasiga ahayd inaan inaan helno waxaa waxaa meesha kaaga muuqata inaan helin Ee, waa sababta koowaad oo aan isla leeyahay dhalinyarada maanta inaysan door badan aysan ku yeelan hogaaminta dalka waa waa tan koowaad Ee, tan labaad waxaa een, og tahay siyaasadda maanta dadka uga cadcad ama ku jira ama een, hogaamiye waa dad horey qabqablayaal u ahaa oo dalka een, haddii aad fiiriso dadka dib u dhaca hor, macnaha hormuudka u ahaa oo isheeg ayaga ee, dadka hogaaminaya markaas haddana maanta inay nagu hogaaminayaan oo ayaga hogaanka inoo hayaan taasna waa sababta labaad oo aan dhihi karno in dhalinyaradu ee, meeshaas aysan masa- macnaha saaxadda siyaasadda ay wax badan ka helin waa waa waa- waa ku sababeynaa Ee, rajo weyn oo boqolkiiba boqol aan ka qabaa in een, ma arkaysa dhalinyaradu ay maanta ay isu diyaarinayaan inay hogaanka beri iyaga la wareegaan Een, waxaa taas ee, kugu tusaaleynaa een, waxaad og tahay ee, dhalinyaradu hadda maanta markii la fiiriyo ee, dalka gaar ahaan magaalada markii la fiiriyo een, waxay sameynayaan abaabul badan isdiyaarin badan haddii aad fiiriso ururada dhalinyarada ee magaalada ka jiro haddii aad fiiriso meelaha majmaca arday ee dhalinyaro isugu timaado haddii aad eegto ee jaamacadaha iyo iskuullada iyo meelaha ee dhalinyaradu wax ku bartaan ee waxaa ka dhex guuxaya markii aad gaargaar iyo si guudba aad u eegto in ay diyaar u yihiin inay inay macnaha isku diyaarinayaan inay ayagu yihiin mustaqbalkii dalkan usoo baxayay runtii waxaan isleeyahay rajo weyn aan ka qabaa in maanta dhalinyaradu ay yihiin dadka dalka uu ku tashanayo waana aaminsanahay inaan maarkaysa wax badan ka bedeli doono hadduu ilaa yiraahdo mustaqbalka dalka si dhalinyaradu ay ay isu muujiyaan doorkoodana loo arko xalka waxay ugula muuqdaa dhalinyaradu inaysan cidna ka sugin in la yiraahdo dhalinyaro soo kaca oo hooshaan qabta oo isheeg isu diyaari inayna ayagu dad ka sugin iyagoo is abaabulaan ismideeyaan dhalinyarada isu tashato ay ka leexdaan wadooyinkii maarkaysa aan maarkaysa burburkan iyo hoggaan aan ku galnay ayagoo isu diyaariyaan inay yihiin dadkii laga sugaya inay isbedel keenaan laakiin aysan sugin in isbedel yimaado oo ayagu ay noqdaan dadka isbedelka keeni lahaa isbedelka abuuri lahaa keeni lahaa aragtiyadii hal abuuradii la imaan lahaa wax lagu dhisi lahaa awoodda macnaha inay istusaan in ayaga yihiin oo cidna aysan ka sugin taas xalkama sokeeyo iyadoo taas aan la helin oo dhalinyaradu iyaga ayna su arkin inay yihiin dadkii dalka iska lahaa maadaama dadka ugu badan ay yihiin waxaad dareemi kartaa hadda haddii aan ku shirkowno shirkad ama dukaan yar haddaan ku shirkowno oo anigana aan yeesho boqolkiiba todobaatan iyo shan adigana aad boqolkiiba shan iyo labaatan dukaanka ku leedahay haddii aan adiga go-aanada dukaankaas laga qaadana adi haddaan ku daba fariisto wax badan aan halaabayo anigoo aan ogahay inaan boqolkiiba todobaatan shan ama rate percentage ugu badan aniga aan leeyahay taasi waa sababta hadda maanta dhibaatadan haysatay qayb ka tahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada inay isu arkaan inay ayagu dalka leeyihiin isuna diyaariyaan siday wax badan uga bedeli lahayn oo isbedelka ayaga ay keeni lahayn inay isku arkaan taas ayaa waxaa is leeyahay waa xalka ee lagu gaari karo in dhalinyaradu ay doorka siyaasadda wax badan ku heshaan ilmeelkuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku waramay weli
kollay dunida wayaala ilayn lagama waayo weedka lama huray wax miyay ku gaadhen weli
waa codadkii aamine cabdulaahi iyo maxamed axmed kuluc heestii wahwaah iyada ayaana toddobaadkan ugu dambaysa barnaamijka inta aan ku kulmi doonno toddobaadka soo aadan waa firdowso sheekh cabdiraxmaan cabdulaahi oo idin leh nabad iyo caafimaad wahwo waxaasaa jacayla qofba waayihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku waramay weli
maye maye iwad sheekada maye maye iwad sheekada
sawbarkaan ku waayin wacan ku arki waayaba sidii waaroor huri walac tidhi cadceedii war mihiyuu gantaa lahaa waca ku siisay dunidii wejigaaga nuur kalihi ciibu widhwidhi jirin markaan ku waayin wacan ku arki waayaba sidii waaroor huri walac tidhi cadceedii war mihiyuu gantaa lahaa waca ku siisay dunidii wejigaaga nuur kalihi iigu widhwidhi jirin
waad iga daraysho Wah, wah, wah, wah, waad iga daraysho
waxa aan wadin wadin isla waayi jiray waa waxa aan wadin wadin isla waayi jiray waa cayamahaaga oo wacan wakhtigayga uusan cayamahaaga oo wacan wakhtigayga uusan inaan wadaa jiraa dabeetana sidii weyli u dhashi inawada jira dabeetana sidii wiiliyu dhashid webiyada kalgacal aan wada dhannaa wadaagta samawacan webiyada kalgacal aan wada dhannaa wadaagta samawacan
kolley dunida waaya ilay lagama waayo weedka lama huray wax miyay ku gaadheen weli kolley dunida waaya ilay lagama waayo weedka lama huray wax miyay ku gaadheen weli
maye maye iwad sheekada maye maye iwad sheekada wah wah wah wabadiga dareed show wah wah wah wabadiga dareed show
Waqtigayga oo